bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal hamiinfa ilaa ka dhawaada warkaana hamiinima idaacadda raadiyo baydhaba qodobada hamiinimada warkaana hamiinibaysanka dheegi doonta imabaa ku mid ahaa guddoomiyihii deegaanka garsbaale oo qarax lakedeli ra-iisul wasaare rooble oo la kulmiyo xogayaha jaamacadda arabta habraaca doorashada golaha shacabka oo lahasaari doonka magaalada muqdisho oo kormeera kedisa kaseedii xarumo dhowre sarkaal sare iyo dhowr kale oo lakadili dagaal kudhihi galmudug madaxweynaha galmudug oo la kulmay guddiga madax bannaan ee xaduudaha akhbaaraadka bannaanka miinuma baa ku mid ahaa diyaarad nooca muulka qaadasa oo hawada ka burburte waa hamiinimo talaada ee u arbaahnaha hoydaada taarnina kabeeganta tumiyo toddobada bilisiyo daada ee lamada kun labaatiyo kowda taasna babaana qodobada warkaanaha ninka doorka roonatan in isdiyaariya yoogiyo faahfaahsana hamiin fere dhegeystayaal gudoomiyaha deegaanka garisbaale ee duleedka magaalada muqdisho yamaba marka hore usa dhaawac culasa ku deerayay garaxle la fiirsaday baabuur isa saaranay dhaawacaas oo inka dambeyntiisun geeriyoodi allan naxariisada maxamed abuukar afraha oo xilligii garaxle la fiirsadaye la fiirsadaaye baabuursha usa saaranaye yamaba usa yamaba usamaraaya intan dhexayta degmada kaxda iyo deegaanka garisbaale gaar ahaan waaxda foor foorilow mas-uuliyiin ku tirsan maamulka deegaanka garsbaaley iyo warbaahintan xaqiijiya geerida maro ee guddoomiyihii deegaanka waana bajare sidoo kale dhaawaca ku dhaladay qaraxaasa soddonkii bili meey ee sanad kun iyo guddoomiyaha gobolka banaadir usah magacaawiyey guddoomiyaha deegaanka garsbaaley ee geeka la dilay kaasoo usubedelay guddoomiyihii usu ku horeeyey cabdiraxmaan axmed cali garyare oo usuna qaraxa sidoo kale laga dilay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble oo safar shaqo karooga dalka masar iyobamageeka booqday xarunta jaamacadda arabta ee magaalada kaahira meelaas oo usaha ka dhawaayay xogayaha jaamacadda carabta mudane axmed abulqayad xogayaha jaamacadda carabta oo ra-iisul wasaare rooble usan ku mahadnagay booqashadiis iyomaba warbixin ku siiyay qaabka howlwade howleedka jaamacadda carabta us-oona ku wareejiyay qeybaha shal duwan aya ka koobanta xafiisyadaasa doctor axmed abulqayad yamaba ra-iisul wasaaraha uuse ka ammaanay kaalintiisa hogaamineed ee arrimaha doorashooyinka iyo reedan heliisyo kusoona ballan qaaday in jaamacadda arabta iyo taageero dhan welba ah iyo la garab teeganta dowladda iyo shacabka soomaaliyeed ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaare rooble iyo dhanshaya usunanka mahadnagay hadhawaayowku soona tilmaamay in soomaaliya xubin ku eta dadaalka dalalka jaamacadda carabta ee taageero dheeri ah ku filada hayta walaaloshe oo kabahoobay jaamacadda arabta gaar ahaan xilliga muhiimka ah ee dalka usagalahaya doorasho guddiga doorashooyinka heer federaal iyo miba geeka oo talaada iyo hasaarena habraaca doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo shuruudaha isdiiwaangelinta musharaxiinta xildhibaanada entartamaasa habraaca doorashada golaha shacabka ee ka kooban sagaal bog iyo miba habraaca ka jira in ergaga doorashada iyo hahulaayana guddiga xulista ergada oo ka kooban odayaal dhaqmeedyo iyo wakiilo ku socda bulshada rayidka sidoo kale habraaca yamiba ku mid ahaa in xuli howlowka ergada somalilan naqdaas toolis wadaagow iyadoona la xusi in xubin kasta oo kumida guddiga xulitaanka ergada iyo inkutirsanaan korna guddi xulista erga kuraas kale lacagta diiwaangelinta musharaxiinta tartamaasa golaha shacabka yamiba iyo guddiga usakashaaciyay in migalka lagu qaado doona lacag dhon toban kun oo doolara meelaha bilaanta musharaxiinta lagu qaado shan kun oo doolara may oga in habraacun usa-iyaka inka dambey iyada oo la filahay in tumiyo sagaalka bilon iniyo shir iniska kooyaan golaha wadatashiga qaran inta badan habraacyada iyo heliisyada doorashada iyo xasaare jareen waana ka shaqeeyeen guddiga doorashada heer federaal iyo heer dowlad goboleeda gudoomiyaha gobolka banaadir waana ee duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filish yami bageeka kormeereeyay xarunta dhalashada iyo sugnaanta ee xarun ee iyo xarunta taliska ciidanka ilaalada deegaanka ee dowladda hoose xamar kormeerkan oo haye kooxkadiis ah yami baa duqa magaalada muqdisho uusanka kuurgalay howlaha shal duwan ee xarumahaasi ku socda iyo sida lanka lanka lanka edeega bulshada sidoo kale duqa magaalada muqdisho yamiba intii usa ku sugnaya xarumaha usa kormeeray yamiba warbixino shala duwan usa ku dhuwansadeeyey ku dhuwansadeeyey mas-uuliyiinta iyo saraakiila xarumahaas kormeerkan kadiiska ee yamiba gudoomiyaha gobolka banaadir uusan kaseedaya xarumahaas lakakaada u dhalashada iyo sugnaanta usaha ka eedaya hele shacabka iyo qaarsho iyo xarumahaas iyo cabasho ku muujiyeen dhinaca kale wararka lagu helaya deegaanka shabeelow ee gobolka mudug yamibayo sheegahana in dagaalan dhexeeya ciidamada daraawiishta galmudug iyo al-shabaab usukudhi ee duleedka deegaanka dadka deegaanka qaarsho yamiba warbaahintiyo in sheegana inayo al-shabaab iyo haka duuleen iyo duulaan haka qaadeen fariisanimada ciidamada daraawiishta galmudug iyo kulahayan duleedka deegaanka saraakiil ka tirsan ciidamada daraawiishta galmudug ee sheegeen inayo isku caabiyeen kooxihii haweerari inta la xaqiijiyay maybaa ka dhimatay dagaalkaas shan askari tuman kalena ka dhaawacmeen dadka dhimaday yamibaa ku mid ahaa gaashaanle maxamed cali salaad oo ku mid ahaya saraakiila daraawiishta galmudug sidoo kalena dagaalka laka gubi baawur nooca dagaalka ee madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor yamiba usa kulan la qaadaday xubno ka tirsan guddiga madax bannaan ee xuduudaha iyo federaalka oo usa horkahaya guddoomiye ku-xigeenka guddiga mudane xuseen haashi xasan wafdiga xubnaha guddiga yamiba maalmahan howlo wadatashi iyo onroogana deegaanada maamulka galmudug ahaanaas oo iyo nkuku warbiyayen howlaha guddiga iyo oo anqabsoome iyo haan horyaala sidoo kale xubnaha guddiga yamibah kulamo la qaadayana mas-uuliyiin ku mid iyin madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug sidoo kale maybaa la filahaya xubnaha guddiga inayo kulamada meelaas ay kusii wadaan islamarkaasna iyo la kulamaan madaxda ku tirsan maamulka galmudug meelo dhegeystayaal warkaasi gurudaratama idaacadda raadiyo baydhaba ee magaalada baydhaba inay kale akhbaaraadka bannaanka diyaaradda xamuul xamuulka kaas oo iyo lahayeen ciidanka raashiya yamiba geeka iyo ka burburtay helaya ka jartay duulimaadta jaabe diyaaraddaas yamiba nooc jehayay ishun boqolo boqol tumi iyo lama v military transport balen waan mabaya ka burburtay meel ka dhow saldhiga ciidanka irka ee kabunka ee sidon ee lixdii saddex kilomitir dhanka galbeedku ku beegan caasimada dalkaasi ruushka ee moscow saldhigaas yamiba laku waday inay dhammaadka isbuucun laka kobado bandhiga diyaaradaha iyo qalabka militariga muuqaalo laha ku baahiyey telefishinka dowladda ruushka iyo baraha bulshada yamiba iyo ku muuqatay diyaaradda oo gubadaas ku hor intii dhulkiya hanka garaxna waana baa la xaqiijiyey inayo ka dhimadeen saddex duuliye oo la socotay diyaaraddaas oo maqaasho lakashal sheegay nikoni iyo dimoki iyo injineerka nikoni oo markaasay markaas qiib ku haye duuliyaalkaas wararka yamiba wararka yamiba weli lan xaqiijina sheegahay in shilkaasay usadhiya kureed markii dabku kaye mid ku mid ah lamada motor ee diyaaradda kooxaha gurmudka iyo deeri goobta ayaa ka burburtay diyaaraddaas oo haytay nooca inka dambeeya ee ishon boqol toban iyo lama v guud ahaan dhegeystayaal mayba intaa ka gabagabeynay warkii hamiinima idaacadda raadiyo baydhaba ano maxamed bare siina dareersiyaay mayba hasaaray warka hamiinimadan nuur kalsooni isu haddana dhanka farsamada hamiinimadan qeyb ku haay intay warkun warlamadan uu kulamaana babaseen ku tabaanay sidaas iyo ammaanaala